ismaaciilow maxay tiri gabaad way soo hadashay
hadalkeeda wax badan baa ka horreeyey aniga inan kaloo hargeysa ka soo hadashay oo Ah.
kaltuun la yidhaahdo ah ba aniga ereyadeeda aada horta jawaab badan u baahan oo barnaamijkana ku jirta oo barnaamijkana ku jirta laakiin inta haddaan maqlay gabaad waxay leedahay wiil ku mashquulsan facebooka siduu sawirada ula badbedeli lahaa waa inantan kale kaltuun baa le annagii habli waanu shiray hay oo wiilashii mar hadday facebook inay bedelaan oo hadba hoolkeeda hadba sawir qurux badan soo intaasuun ay ka dhigayaan bedeli laayihiin ay ka badin lahay wiil noocaasa hay marka waxaan is idhi anigu kaltuun waan fahmi waayo waxaan is idhi Ah.
dhinac kale u socotaa waa garta oo adiga iyo kaltuun baa isku dhinac ka shidayo odayaashii baa loo jeedaa baan is idhi waa tahay barnaamijkan macluumaadkaas oo dhan uga bogan doonaa dhegeystayaal haatan kusoo dhawaada barnaamijkaasi aanu ka hadlaynay ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkana waxaa ku jira maansooyin kala duwan oo ka kala yimid gaalkaac iyo hargeysa bakistan iyo sacuudiga barnaamijka waxaana la socodsiinaya soona diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaad walba maanta oo kale ayaad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan filayaa in toddobaadkan galkaas seefta lagala baxay weliba hablihii ay doodooda oo qeexan miiska soo dhigeen oo weliba ay leeyihiin gartayada geedka ayaan ku soo naqannay inta aynaanse u gelin dhinaca hablaha waxaa magaalada gaalkacyo farriin ka soo diray farxaan maxamuud faarax oo u jawaabaya rag hore hadalladiisa u qoonsaday maasadan gardhalato geesaha adduunyada laga soo gamaayiyo gudbantiyo silsiladan guddi xeerka gooyiyo haddaan kala gur loo helin gartu waa adkaanine horta yaa guddonshaah giddigood abwaanada geesaha adduunyada ka soo wadagabyaayo gudubsaday farriimaha yaa u garasho dheer oo ugu mudan garaadaha guniya baarba jiiftadan isi soo gelaysiyo halxiraalahan galay gunud xidhan dhexdeed iyo sid kaniico gooree mee garsoorihiisii gobaad sheekadeediyo goobta yurub ka joogtiyo laynkooda gurigiyo teleefoonka gacantiyo googleka iyo facebook ciwaankeeda yaa garan yaxye gocashadiisiyo jacaylkiisan yurub galay gabadha iyo wiilkii ay kala go'doomeen ma in laysku geeyo gurmad loogu deeqo guulahay daraaddiis gurisay u oodaan loo gala asxaanoo mar un laysku geeyaa mise gebi ahaanteen inaan gubato kicinno gaas iyo dab hurinno jacaylkoodan gaamuray sii kala gantaalno gobaad noo imow iyo soo gudub nidhaahno kala goyno tee wacan labadaa god ee qura go-aankeeda maasadu kama uu gudbaaye gar midkee u leenaha taa waxaan ku gooyo ku gunaanadayaa guud ahaanba taladii nala wada gudboonayd ha yeeshee nin gabano bagastaan gunkeedaas maasada ka soo galay aan u gudbiyo farriin oo gaarsiiya hadalkee aqbal iyo guddoon dhaha saaxiibow godkaagiyo nafsigaad gelaysiiyo gardarrada jacaylkoo aad garabsanaysiiyo gabaygaagu meelaha uu sii dhex gelayiyo yaxyaa gabar aroosiyo ehel baa u guursiyo dulmigaagu heerkuu gaarsiisan yahay ee gablan tala adduunyo gebigeed waxaa jira gad aan lagaba maasoon guurkaaga laynine gabadh iyo ninka isjecel goobta u dhaxayso oo aad geli tegaysaa waa ceebe garo oo ga' ka sii lamaanaha kuwaan gartay aad buu u mahadsan yahay farxaan maxamuud faarax oo magaalada gaalkacyo maansadaasi ka soo diray haatanna dhinaca iyo dalka bakistaan haddaynu u kacno cabdirabbi bashiir guuleed hore waxaa loogu yidhi adiga oo geel dhaqan inaad gobaad tidhaahdo geyiga bakistaan kaalay ma arrin habboonba haatanse cabdirabbi bashiir wuxuu leeyahay horta ciddaan ahay saad u garatayd googal ka soo baadh hadda waa googalkii dhinaca internetka wuxuuna farriimo kale u dirayaa saaxiibadiisa hal abuurka ah ee dalka ka soo diray farriimaha garaarada shix madare laga tiriyey goobtii gamoonada cer loo riday nin kasta u filigaar xidigaha gudbaayii ururkoo godkiisii goor arooryo soo baxay awrkii cirkoo guday kol fadhiya gelgelintii afagaal ma guuraa geyruhu ma dhacayaa gabadana ma xiintaa dayaxoo gabiibyaal gees mareen daruuruhu gelid jeerma weydii sagaalaha guc cerirsaday gugac iyo hilaac iyo saymaha goldanayaa galabmu ku hora xidigaha giraansama ku gadaaman cimilada wakhtiyada isdabagura inta jiifta gunudee golahan ka heestow maandhow ma garataan ma heshaan godkaygii gundhigayga weeraha waa gelidda arartii halxiraalo guunan odaafadii ku gooye geesaha adduunyada inta galabta maqashiyo inta gabayga tirisiyo gobaadan calmadayay marka hore salaan guud marka xigana goga afeef baan gudbinayaa maansadu gaf maahoo nin kastaa garaadkii golahu ka sheego goolaaftan iyo faan afgobaadsi iyo tooq buu gobaad ku raadseeya horta yaanay goobtani erayaan gadmayn iyo jafaajiraq la soo gelin guruceel nin joogo oo igu ganay fallaartow seef dheerow garaadka garnaqsiga tixdaydii fahankaagii gaabnaa goobtaad ka sheegtaye weedhaydii maad garan goolkiina maad dhalin wiilka garajir geel iyo geesley ku maalow ku su-aalay galabtii adoon google weli furin facebookna aan gelin mareegaha adduunyada gebigeed ka dhigay qoys fahankeeda garin karin gees ku oodan oo lumay waa guuldarrihii hoogga callow haddaad tidhi baakistaan raggaa galo waa rag baahi gubato gunnada caydhaqaayiba ma garabdaar nin laa tahay mageed baad ka faashoo maandhow ku garataa maqarnaad suqgoysiya fooxishaad ka gunudaa markaan gees kasta warhooyay garashada halkaa taal geeraarku kaa xiran inta aadan weli gelin iga goobin kaanahay google facebook waxaan garasho sagol dahan maandhow ku garansiin weli noqod la dhowriyo gobaad oo dalkii imaraji iyaysan kaa gelin xogaan gelin dhexaad helegeyadu way la socotaa gacaloo ogsoon tahay guurka inay yabaashoo warku gaari gelin hore gurisama hargeysiya garowiya ilaa xamar galguduud ilaa baran giyigii dalkeenii garmadowyadaa jira inay guurka badiyaan ay gododlayaal iyo good iyo abees iyo jilbis micida gano oo aan la garan sirtiisiiyo xiliguba dalaaq badan gashaantimihii wada furay oo gaga cilaa dhigay gebigood u badan yihiin gobaad way ogsoon tahay gaarna waxay u leedahay qoorxunkaanan geyi karin inay gacan ku siirto guudkeed ka dhowrtaa wakhtigaa uu guraya yaxyaw helay godkaagiiyo maansadii gad kula noqod gacan haatiskaagii afgobaadsigaagii ducadiiyo garnaqidii farjar baa gudbinaya gabadhii dhuyaashee saxaraha guntiisiiyo magafiya dadqalatada gacalow daraaddaa ilmada uga gabax tiri goormaad ismaqasheen gar alle miyaa tiri ducaan suu galbinayaa goor ay ahaataba galab waan ku helayaa doon guudka oga dego liibiya gariig dhaaf gunta baa ka soo hadal basaboor mar gacan saar gadaal iigu soo noqo gobaadaan jeclaayay sarbee maanse gelisaya gunta weedha maan heli waan gabagabeeyey yaxyow garashadeedee ku su-aalay galabtee caashaqay ku gaaree margasiinka kaa jaray haddaad geesi tahay oo caashaqu dhab ku galay guushiyo bogaagsami garnaqsiga markaygay gooraan fogeyn baan gobaadu haliiyeen haliiliyoon gaareen fariimihii roog guduudan loo dhigi baakistaanna soo geli guushana mar waan heli waan gartay goobta wacdaro ayaa ka dhacay cabdirabbi bashiir guuleed oo dalka bakistaan ku sugan aad buu u mahadsan yahay waan ogahay oo cabbaaradanba waxaad sugayseen waa inaad maqashaan doodii hablaha kaltuun naasir xuseen oo ku sugan hargeysa waxay leedahay ragow hablihii tashade oo wiil ku mashquulsan facebook iyo hadba inuu hadhkiisa daawado meel uma hayno gobaadna geyiga yurub ayaa guri looga yegleelo gayaankeeda ayay la joogtaa ee ha ku daalina bismillaahi goobtiyo golaha abwaanadu doodaha iskooyiyo googaalayaashiyo halxidhaalayaal godanay ku gaasa bixiyeen aniguna gadaydii aan madasha soo galo hawraarta kala guro dadkaa geesaha istaray midba goonidiisii gaadhsiiyo maasada gabanada dhulkaygee geeraarka tiriyiyo geenyooyinkeenaas gabayada abuure kala jooga goonyaha geesaha adduunkiyo gurigii bilaa iyo goljaniyo hargeysiyo guriceel baraawiyo xamar gebiyadeede dhaqankeena giijoow waa guul ilaahiyo galladaynu hananoo suugaanta guunkee gondaheenna taallaa waa midaan ku gaarnee ubaxaa galbinayo hambalyada guddoomo gidigin rag iyo dumar marka hore salaan guud marka xiga gadaydii garta madasha taalee guurtidu ku kulantayo gunta aanu daadego aan gorfeeyo xaajada runta lama gumeeye galka aan ka saaree raggaa go-cashareemee mid weliba gadiisii gacaloy ku baaqe faaleeyey guurkay gacan haadinayow afgobaadsigiinii horta wuu gumoobo nafta geeri iyo nolol gebiga u dhexeeyo geed dheer ka lulatee gacankaa sugaysana quud gowska deeqiyo gogo looma sheego haasaabo guran iyo af madhani waxgoyn wa ha ku gaabis baatee haddaad garasho leedahay geesiguma baaqday geriyaad bannaan iyo gabaahir cidlaah buu guuraha habeennimo inta uu gudaayuu golxabtiyo warmaha iyo gaashaanka qaatuu nafta biimo geliya hadduu caashaq kuu galay gobaaduu ma baaqdeen adigoon u geedgelin gaajiya xanuun mudan ciilkiiyo gubtahaanyada la dareemin gelin qurah waanay kugu gadoontaa gaabsay kuleediyo gobaad magacaydda mar kalena gadaydii wiilashiyo gabdhihii iyo dhammidood waxgaratada u duceeyey gaasiro guulaystayaashow goolkiinii dhalayo hadafkiinii gaadhoo geesigii hantiyey bay gurigu ku noolaa gobaad caawa joogtaa waxay tiri guddoonsii salaanka aan isdhaafsado midii ugu gol roonayd gacaltooye iyo sharafana maan gariifina kaa geysan baan idhi mar kalena gadaydii inamada gudaha jira ee geyiga joogow idinkuna mid gaariyo gunta weedhahaygo galba toos socdaashoo gobaad weydin deyso go-aankeedu keligeed mid u gaara maahae gabdhihii dhammaantood waxay talo ku goosteen inta xaal guracan iyo raggu gaba xilkiisii inta geesiyaashii guri loo habeyn jiray galbiskiiyo ciyaartiiyo inta loo gingimo aqal gabadh lagu haleyn jiray xaalkood guracan yahay ee geem ciyaar iyo facebook ka gooho kolba saanad gooniyo sawir gaara dhigo steel gaay ayaanahay woolkaaga soo geli galabtiyo aweyskana gundhiyo tallaabada sida dhidarka goodiye gaangaambi socodko kolba gees istaagoo hadba guuro bahalada guuxoo heblaydun gidaarada la taagna oo arrinkood ku soo gudhay cakuwayga garanuug inaan guur wadaagna haddii ay gobaad jira gabdhihiina la qaateen go-e inaan ragow talo way kula gudboontay ayaa guursan doontaan waan gartay aad bay u mahadsan tahay kaltuun naasir xuseen oo hargeysa ku sugan talow ma runbaa warka ay kaltuun sheegayso ma yurub ayay gaadhay gobaad guriga ay deggan tahay ee ay kaltuun inoo sheegtayse ma wiil ay guur ku ballameen ayaa leh mise cid kale su'aalahaas waxay inooga jawaabaysaa gobaad laftigeedii oo farriin inoo soo dirtay talow halkee ayay joogtaa ragga gaafaroos iyo galbiska u diyaarkee gabadh aanay aragabid u gingima sariirtiyo gogol ay la seexdaan ceebkuudka saartay giddigiin abwaanow marka hore salaan guud hablaha gabyaayee gacannimada muujee geestayda raacee go-aankooda dhiibtow guulaha idin dhowree mahadiga guddoonsada maastada gasheediyo gunta aan u soo dega xaalkayga guudkana aan golaha soo dhigo gurigaan ku ababiyo guryo same hargaysiyo gooyaha togdheer iyo golihii darwuuskiyo gunta beri aanoon tegin gacanibaaxna weli arag gabilay dalxiis marin guurlay qorsheeyo odaygii gaboobiya gadhcadaagilaysii wiilkii aan gacloodana gudubii jalleecee godob aanan gelin iyo gafka ii xambaariyey aniguna garaad dumar go-aan aan ku qaatee ku guureeye leel dhexe uma baranin gaajiyo ciigogo labidaiyo gabadana dhacaysiyo gabaahiir cidlaayo geedaad ku yuratiyo gacalkuba ka dheeryahay se gudoodigaygii guclo oradkii aan galay goob cadaaway ururaa gabal iigu dhacayo duul garasho beelo geenyooyinkeenii gabadhnimada seejiyo magafaan miciinbiday gudcurkii habeennimo waxaan gebidhacleeyaba markuu waagu galac yidhi gacansaar xanuun iyo guhaad baan la kowsaday ma gaabinin warkaybiye gaadhi heeladaydoo gunyo waxaan lahayn iyo soo gada baloodhkii giniyadiina soo dire magafaana calabsaday goobyaalka baqashada waxaan gaafareegaba saxarihii ka gooshoo guulahay i nabad bixi geedigiina sii raray goor hiimsa hiimsaa liibiya kolkaan galay qolo gaadhka haysiyo ciidan wada gadoodsani goob ay xidheen iyo dalaqidhi godkoodoo bilo dhowrolay goob gabadhnimo ma seegina wiil garasho wacan oo gobadnimo u dheer tahaa sharaftaydi gudub dhigay inuu geeriyoodo godkaawgay loo dhigo gocsada xanuun kale waxa aan la goohaba dooni guudka uga baxo xarun gaaja taaliya waxaan galay talyaaniga aan soo gunaanadoo soo gooya hadalkee garayaa silsiladiyo geesiyow ismaaciil waajibkaa gudatoo maad gabin xilkaagoo goobtaan maraayaba adaa ii gurmanayo goobayay warkaygee mahad gaaraygaho gaaridaa haweenkee garabkaaga joogtee warka soo ganoysay odaygii gaboobee garhkulowga gaadhaba tidhi waa gayaanoo gabdhaheenna soomaal markay giniga haystaan way goyn karaan gaadhsii fariintoo casho guud haldhaalay godob yaanay naga gelin aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudi areebiya oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxaan filayaa in gobaad ay doodeeda dhiibatay ciddii jecel in ay silsiladan ka qayb qaadato fadlan fariimihiina noogu soo hagaajiya somaali at v o a news dot com waxaadna ciwaanoga soo dhigi kartaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka ama silsilada gobaad waxaanse idin xasuusinayaa in aad ku dadaashaan in aad dhegaysataan qaybihii hore ee uga baxay barnaamijkan adiga oo ka helaya bogga la-anta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com adiga oo qaybta barnaamijyada ka dhex dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka arrintaasi waxay kaa caawinaysaa in aad ogaato halka ay silsiladani marayso sidoo kalena waxaa xusid mudan in aad ku dadaasho in aad fahanto godka maanso ee silsiladani ku socoto si aad u waafajiso guud ahaanba dhegaystayaal inta waxaa inaga barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
ismaaciil aad baad umahadsan tahay gabaad way soo hadashay oo weliba godob bay iga tabanaysaa adiga adiga aad baa lagu qoonsaday hay waxay leedahay een, odayga ku guursan kara dee maya hablii baa tidhi ma garanaysa maalin hore hadalkaaga waxaan filaya halkanayba ahaydba aha markaan lahaad ninkii Marka- ninkii geeya ha guursado ninkii weliba waad ku celcelinaysaa marka ninkii Marka lacag ka carota ninkii lacag haysta baa tidhi hablaha ninkaas ma wiilka yar muxuu hayaa baa tidhi hay marka arrintaadi aad baa looga looga soo cawday marka waxay leedahay godob yaysan naga gelin dee godob yaani naga gelin caasho marka waxay rabtaa wiil dhaqaalo haysta wiil dhaqaale haysta Oo oo iska soo dhalinyaro ah toosan.
oo dee adoo shan iyo labaatan jir helaya caashaya ama soddon jir helaya hay dee miyaad dhaafsan lahayd laakiin dumarka inta badanna waxaa lagu xantaa ismaaciilo hee waxay yidhaahdaan haddii fakriga uu daaqada ka soo galo Haye.
ama albaabka ka soo galo Haye.
jacaylka daaqaduu ka boodaa haye marka wiil shan iyo labaatan jira haye haddaan gobaad weydiinayna wiil shan iyo labaatan sano jira haye oon waxba haysan haye gobaad ma rabtaa jacaylka ka horeeya
waxaa tahay jamaal axmed cismaan ayaan markana kusoo dhaweynaynaa iyo xubintii cayaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal horyaalka dalka ingiriiska maanta waxaa laga ciyaari doonaa kulan xiiso badan oo kooxaha chelsea iyo manchester united ay ku wada ciyaari doonaan ligada stanford bridge ee nadiga chelsea ay ka ciyaarto kulankaas oo qaybka horyaalka dalka ingiriiska ayaa labada kooxood waxa ay kala leeyihiin nadiga manchester united oo afartan dhibcois ka leh iyo nadiga kubadda cagta chelsea oo sagaal labaatan dhibcois ka leh ayaa waxaa labada tababare ay doonayaan in midba midka kale uu dhinaca dhulka u dhigo haddaba xubinta cayaaraha waxay la faaqidaya kulankaasi waxyaabaha laga filanayo maanta weriya ibraahim geedo cawaale oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya kulankan dabcan waa mid kamid a kulamada ugu adag ee mar kasta ama xilciyaareed kasta horyaalka dalka ingiriiska laakiin sanadkan waxaa moodaa waktiga uu kusoo aaday labada kooxood marxaladaha ay marayaan markii la fiiriyo in sidii hore uusan uxiisa badnayn sababtoo ah chelsea aad ayay u liidataa sanadkan oo uma muuqanaysa in horyaalka ay u tartamayso manchester unitedna bedelkii horyaalka ay u tartami lahayd dabcan waxay raadinaysaa inay kamid noqoto afarta sare ama top four waxa loo yaqaanay tartanka yurub imaanaya sanadka dambe laakiin si kasta markii la fiiriyo tobankii sare ee ugu dambeysayba een, labadan kooxood kulmadooda waxay ahaayeen kuwo aad u adag oo aad ay u xifaaltamaan kana mida kulamada loogu jecel yahay loogu daawasho badan yahay waxayna kusoo aadaysaa hadda xilli manchester united na hadal hayo in jose mourinho uu imaanayo van hal booskiisa cariiri badan uu taagan yahay chelsea waxay kusoo begnaysaa xilli dib u habeen lagu sameynayo oo jose mourinho uu ka tegay dabcan Een, laakiin weli aanay isla qabsan macalin kusiding inkastoo aan laga badin weli haddana guulo badan uusan gaarin horyaalka marka een, waa kulan aad u adag dabcan oo Super Sunday u noqon doona ingiriiska laakiin xiisihii hore uu lahaa een, sanadihii ugu dambeeyey oo labada kooxood eh, kuwii ugu badnaa dabcan tartankan ku guulaysta ayay ahaayeen tobankii sano ee ugu dambeysay marka sanadkan waxaad moodaa inaanay jirin tartan horyaalka oo labada kooxood udhexeeya Waa tahay.
balse xifaaltanka gaarka ah weli u dhexeeya laakiin markaad eegto labada kooxood dhow- een, way kulmeen dhowaantan inta tababarahan cusub ee sidii kumeelgaarka u haya nadiga chelsea ee gus hindig uu waday iyo manchester united lafahanteeda guulo raadinaysay hadda marka labaad ayay noqonayso ay kulmaan ee tii hore inkastoo labada kooxood ay dhibcaha kala qaateen haddana markaad fiirisid kulankan rajooyinka iyo fursadaha ay hay- ay kala haystaan labada kooxood maxaa la dhihi karaa waa sax kulankii hore barbardhac ay ku dhamaysteen gool la-aana dabcan ola traafod ka dhacay Een, markan garoonka jelsa ayaa la joogaa Een, waxaa hadda in form ah ama qaab eerad fiican ay haysata man united oo laba guul oo muhiim oo xiga hadda soo gaartay oo koobka dalka f a cupka derby county saddex gool kaga badisay iyo toddobaadkan kulan aad u adkaa stock city saddex iyo bar kaga badisay marka van hal wuxuu sheegay in bandhigii kooxda ee kubad haysashada hadda ay u badaneen inay goolo dhaliyaan oo dhinaca goolasha aada ugu liiteen Een, kulamadii ugu dambeeyay laakiin hadda weeraryahanadooda waxaad moodaa inay shabaq helayaan rooney iyo weliba Eh, Anthony Martial Eh, kulankan muhiim ayuu u yahay Man United waxaa la rajaynaya in golal kale ay dhaliso halka Chelsea iyaduna ay form fiican ka heshay guusha ay ka gaartay Arsenal weliba Emirates ay kula ciyaaraysay Eh, inkastoo kulankii ka dambeeyna aysan badin laakiin eh, iyaduna waxaad moodaa in rajo wanaagsan ay leeyihiin oo garoonkooda ay tahay ciyaarta Eh, Man Unitedna ay ka badin karaan laakiin eh, hadda ma muuqato in koox si gaar loogu saadaalin karo dabcan inay badin karto kulankan marka la fiiriyo qaab ciyaareedka labada kooxoodba labada tababareba waxaa laga yaabaa gus hindig waaba si kumeel gaar u haya warkiisu waa cad yahay van haalna waxaa laga yaabaa in hal xil ciyaareed ka hor wakhtigiisa qandaraaska ayaa la leeyahay inuu ka tagaa suuragal ah ee naadiga mar markaad fiiriso marka labada tababare iyo xaaladooda siday tahay iyo warbaahinta ingiriisku waxa ay ka qorayaan maxaa loo fasirin karaa dabcan laba macalin waa laba macalin oo dhaja ama hulm oo dhashay waa laba macalin oo khubaro ah oo waqti badanna soo een, waday kubaddan cagta sanado badan waa wadankii saddexaad ay isku arkayaan xilli xataa waxaa jirtay el clasico ay isku arkeen barcelona real ay kala wateen kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii Een, labada ninba xifaaltan gaar ay u tahay laakiin waxaad moodaa in labadaba cagab badan aysan ku taagneen guud sidinga dabcan sidaa sheegtayba xilciyaareedka inta uu ka dhamaanaya ayuu kooxda sii hayn doonaa waa ku meel gaar Eh, isaga wuu bixi doonaa haddaanay wax isbedelin laakiin van hal ayaa hadlaynta ugu badan ka taagan tahay oo xilciyaareedka ma dhamaysan doonaa Ah, mise markuu dhamaado bixi doonaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo xubinta ciyaaraha igala qayb qaadanayay maanta xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaara inala socodsiinay caasha mar dhood waxaan kaa hayey wax badan baan kaa hayey hay maxaa ka mid ah
horta arrintaa gabayga maalin horaa ku idhi waxaan filayaa mar haddii lagu soo gabiyey Ah, u- halkaasaa gabayga kaaga furmay marka wuu isoo gaaray miyaa gabaad way soo gaartay kubaad baa kusoo gaadho adigiyo horta laba arrin baa tidhi hay marka laysoo gabiyo hay iyo marka yurub la gaadho iyo markay sheekadii soo gaarto marka sheekada kusoo gaadhi way ag horta maraysaa inanta yurub bay tagtay hay mar hadday xeebii talyaaniga caga dhigatay ha way kusoo gaadhay sheekadii waa gartay mar haddii gabayga lagu soo da- darayna ee lagu gardhigtay ee lagu gardhigtay iyadana way soo gaartay way kusoo gaadhay taloo yaa ifurta
marka ama adigu isfuro waa inaan qayladhaan dirsadaa ama cid kale hay haddii kale waxaa waa inaad waa inaad dhinacii heesaa intaad mid soo qabsatid ha aad isku furataa waa gartay marka mar mar dhaweyd waxaa lahayd ilan dumar xis male ha marka laakiin waxaad ka booday meesha uu abwaanka ama fanaanka uu ku yidhi xaakim waa ilaahay xaggiisaan cuskanaya xaakim waa ilahay xaggiisaan cuskanaya waa gartay marka bulshada miradda caleh nala dhegeystaan shay mira dacar welibana dee gobaadna dhegaheeda ha ku dhibcaan ge- ge- wuxuu u jawaabayaa baan sir qaybihii hore
wale xalay xogtan helay xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay wale xalay xogtan helay xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay Mm. kuxaraama jirkii ajwaaya gogoshii markasuu xasuustaba sidaad ii xumayseen kuxaraama jirkii ajwaaya gogoshii markasuu xasuustaba sidaad ii xumayseen xagti waa ilaahay xaggiisaan xigsanayaa adna goyse xadhigii ilaintuma xisma lahayn xaabki waa ilaahay anna waan xisanayaa adna goyse xadhigii ilaintuma xisma lahayn ilaaxaawo idinka xasidnuu ahaayo noo bixiye hagashi ilaaxaawo idinka xasidnuu ahaayo
Hay, ilaa hay.
xaawo Ilaa idinka xaawo iyo aadan adinka xasid ma aha waa ladin sheegay caasha marka haddii idin shay mira idin sheegay hay maxaa idin haray hadde mar haddii gobaad saa looga cabanaa laleeyahay waxba nooma haysaan
ee marka gobaab gobaad jawaabteeda way ga qabtaa maanta jawaabtiini laakiin wax badan far badan ma idinku godanta halkaasaan ku kala baxaynaa marka laakiin far badan ma godanta far badan ma godba ismaaciilo oo sidaasa inta badan la isku wada haystaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhalinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan la idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waa dhammaan saaxiibada idin leh nabadgelyo
armukugu xumaadaa حق وإلهي حق سن حسن يا حسن قويس حرقي اللي دوم حسن لهي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.